banaanbaxa waxaa ku adkaysanaya kooxaha mucaaradka masiyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku adkaysanayay anna dagoodana waxaan u sheegaysay inayna banaanbax nabdeed diidanay laakiin labadaas khatarood oo ah amniga iyo caafimaadkuba ay taagan yihiin marka xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen raable ayaa waxay bilowday xiriir ay la sameysay qolyaha mucaaradka ah si arrintaas loogala aajoodo ugu dambeyntiina waxaa la isla gaartay iyadoo amnigii laga taxadiraayo caafimaadkiina laga taxadiraayo in ayaga rabitaankoodii la fuliyo oo la ogolaado banaanbaxii qaar lagaga wada shaqeeyey in oo leeslada taxadirkii la muujiyey amnigi iyo kii caafimaad oo laysla wado in loo qabto sidaas ayaa lagu la go-aansaday dadaba waxay isweydiinayaan sida aad u qaban qaadanaysaan banaanbax dawladda looga soo horjeedo oo aad qayb ugu yeelanaysaan banaanbax nooceehuu noqonaya banaanbaxaasi doorkiinusu muxuu noqonayaa idinka
waa maadsantahay banaanbaxu waa rabitaanka mucaaradka balse annaga mas-uuliyadda laga saaran bulshada ayaan ka gudana ka gudanaynaa hadday tahay mas-uuliyad amni iyo haddii ay tahay mas-uuliyadda caafimaad taana waa isla ogolaano way naga aqbaleen arrintaasi guddoomiye xilli adinka hadda aad wakti gelinaysaan oo aad ka shaqaynaysaan arrinta banaanbaxa dhinaca kalena madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in magaalada muqdisho uu shir ka dhaco taasi oo iyada laftirkeeda amnigeeda u baahan oo caqabad ku keeni kartaa banaanbaxa iyo isku socodka dad badanna ay u arkeen inay tahay arrin lagu xabaldaacinaayo heshiiskii aad gaarteen sidee gobolka banaadir isagoo hadda xaaladan coronaviruska ku jira banaanbax laga qaban qaadinayo dhinaci kalena uu shirku uga dhici karaa diyaar buu utihiin dhammaan howlahaasi inaad fulisaan walahi walaalay markaan runta kuu sheego banaanbaxu ma ahan aniga rabitaankeena aragtideena waan sheegnay laakiin qolyaha mucaaradka ayaa ku adkaysay banaanbaxaas inay inuu qabsoomo marka sida uga fudud oo dhibaataduna ay ku yaran karto rabitaankooduna oo u fuli karo ayaanu isku afgaranay inaan ka wada shaqayno midda kale madaxweynuhu wuu u yeeray wuu marti qaaday dowlad goboleedyada wayna imaanayaan haddii aan la idmo wax isquseeyana ma aha oo sidii kulankii caadiga ahaa oo oo dhici jiray oo number kooban uu isku arkaayo social distancy ama kala fogaanshiya uu jiro taxadarkii oo dhanna uu jiro ayaa la samayn doonaa haddii alla idmo marka banaanbaxana si mucaaradka yani rabitaankiisa loo fuliyo